tartankan oo ah mid furan ayaa loo qaban doonaa shirkadaha loo xilsaaray bixinta shidaalka iyo raashinka hay-adaha ammaanka waxaana munaasabadda lagu daahfuriyey goobjoogka ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale shirkadaha la siiyey qandaraaskan ayaa sanadkiiba mar loo qabtaa tartankan daahfuran iyadoo la qaadan doono shirkaddii tartanka ku soo baxda xubnaha golaha wasiirada ee kulanka ka qayb galay ayaa waxa ay ka hadleen muhiimadda tartankan loo qabanayo ila waa la tartamaya haddii la tartamana hal hal unbi laba iyo waxbaa soo baxaya institution walbaaba qof walba wuxuu soo codsada waa yaqaan horti asagaaba issii qiimeynayo markii khibrad la fiiriyo markii qiimo la fiiriyo markii xagga la fiiriyo marka waxaan u malaynayaa in ujeedka looga dal lahaaba inuu intaas yahay inaan dadkana la kala jeclayn fursadda aad hesheen shirkadahan ay heleenna soomaaliya o dhan bay ahayd inay helaan oo gobolladoo dhan laga yimaado waxaan u malaynayaa idinkaaba hadda ugu dhawaadayba qaar baaban fursadu helinba waxa aynu isugu nimi munaasabad runtii qiimo badan leh oo runtii ka turjumaysa ka go-naanshaha dowladda ay ka go-an tahay daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka iyo horumarinta tartanka xorta ah oo qusaysa qandaraas ama qandaraasyada raashinka iyo shidaalka hay-adaha kala duwan ee ammaanka ay ka mid yihiin ciidamada xoogga kuwa booliiska qaranka soomaaliyeed ciidanka asluubta hay-adda nabad sugidda oo aada ka warqabteen in muddo hadda laga joogo bilya dheeraad si furan oo daah furan loo xayeysiiyey
anigu wasaaradda cadaalad ahaan inaanu nidaamkaas ilaalino oo hanaankaas sida la rabo ugu dhaco abaanu aada ugu kalsoonnahay wasaaraddana runtii inay hawshan qabanqaabiso guddiyada u saarto waa runtii wax lagu lagu ammaani karo marka waxaanu leenahay guuleysta hanaan muxuu ahaytay ku kalsoonaada hanaanka oo goobjoog baad ka tihiin wixiina si cad bay u dhaci doonaan marka qofkii ku guulaystana ama ciddii ku guulaysatana iyagana waa u hambalya tallaabadan ayaa qayb ka qaadanaysa daahfurnaanta iyo hufnaanta nidaamka dalka